bsm اllahi الرaحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالصalaaةu وaلsalaamu عlى rasuuli الlah slى اllah عalayh وعlى آlihi وصaxbihi وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibuhu watarضى waxaa darsigeenan xadiidku saaka uu ka bilaabmayaa xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatanaad can ilbaraa'i bni caazibin bukhaari waxa uu ka wariyey baraa'i bni caazib qaala inuu yidhi saalaxa annabiyu nebigu waxa uu kula heshiiyey sala allahu calayhi wasalama almushrikiina nimankii mushrikiinta ahaa yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya wuxuu nebigu gaalada kula heshiiyey calaa halaathati ashyaa arrimo saddexa ka bedelo waxa uu kula heshiiyey calaa anna man in qofka ataahu nebiga u yimaado oo min almushrikiina xagga mushrikiinta uga yimaada raddahu qofkaa inuu nebigu u celiyo ilayhim mushrikiinta uu dib ugu celiyo qofka isagoo islaamay xaggii gaalada ka yimaada ee nebiga u yimaada inuu rasuulku gaaladii dib ugu celiyo muslimka ayaa qodobada heshiiska lagu galay ka mid ahaa iyo waman ruuxa ataahum u yimaada gaalada oo min almuslimiina xagga muslimiinta uga yimaadana lam yarudduuhu inaanay gaaladu u soo celin nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii qofkii waxa weeyaan gaalada u gala ee muslimiinta ka tagana inaanay gaaladu dib rasuulka ugu soo celin ha yeeshee qofka isagoo muslimay gaaladii ka soo galay nebiga u yimaada nebigu inuu gaaladii dib ugu celiyo waa qodobada heshiiska maalintaa ku gale iyo wa calaa an yadkhulahaa waxaa kaloo nebigu kula heshiiyey gaalada maalintaa xudaybiye wa calaa an yadkhulahaa iyo inuu maka soo gala nebigu min qaabilin kal dambe sanadka soo socdee soo qaabilsan intuu sanadkan iska noqdo isagoon cumraysan inuu sanadka dambe maka soo galo cumre ku soo galo oo wayuqiimo uu ku nagaado bihaa makana alaaata ayaamin maalmo saddexa uu ku nagaado waxaa qodobada heshiiska ka mid ahaa kal dambe sanadka dambe inuu intuu cumro soo xidho oo maka cumro uu ku soo galo oo uu cumraysto saddex maalmoodna xaramka maka uu joogo oo walaa yadkhulahaa maka aanu ku soo gelin nebiga iyo cidda la socotaaba ilaa bijulubaani silaaxi hubka oo gelkiisa ku jira mooyaane ka bedel silaaxoo asayfi ay ilaa bijulubaani sayfi seefta oo gelkeeda ku jirta mooyaane wax kale inaanu la soo gelin iyo walqawsi qaansada oo gelkeedii ku jirta iyo wanaxwihimaa labadaa waxyaabaha kale hubkae la midka ah oo galkoodii ku jira mooye si kale inaanu ku soo gelin fa jaa-a dabeed waxaa yimid abuu jandalin ninkii abuu jandal la odhan jira oo ina suhayl ibnu camar ah ayaa yimid yaxjulu xaaluu soconaya ama uu jiidanayaba fii quyuudihi dabaradiisii iyo xadhkihii lagu xidhxidhay isagoo ku socdoo jiidanaya ayuu abuu jandal halkaa ka soo galay iyadoo heshiiskii gacanta lagu hayo faraddahu dabeed nebigu abujandal waa celiyey oo ilayhim xaggii gaaladu u celiyey hada alxadiid waxa uu ka waramayaa dhacdadii caamu lxudaybiya oo sanadkii lixaad ee hijrada ahaa oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa isagoo rasuulku wata kun iyo afar boqol oo saxaabi ayaa uu madiine ka soo ambabaxay iyagoo cumro soo xidhay oo u socda beytka alle inay ku cumraystaan dabadeed halkaa xudaybiya ayaa nebigu uu degay intaanu xaramka gelin dabeed halkii markay gaaladii markii hore warka meehayna markay ka war heleen isagoo maka afaafkeediiba taaganoo inuu soo galon ay u harhsan tahay ayaa nimankii gaaladu ay waxa weeyaan dee go-aamiyeen inaanuu nebi maxamed fooda soo gelin kol haddaan heshiis lagu ahayn dagaal iyo xarbina uu xidhnaa saxaabaduna ay hubaysan yihiin oo dee hubkoodii iyo silaaxoodii ay wataan wax heshiisoo lagu socdaana aanu jirin dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam ergo ayuu cuhmaan ibnu cafaan ugu diray isaga oo u sheegaya cuhmaan inaan nebi maxamed iyo saxaabadiisu maanta dagaal u socon laakiin cumro ay u socdaan markaa nebiga iyo xaramka inaanay kala hor joogsan ay faraha ka qaadaan oo u ogolaadaan gaaladii way diideenoo waxay yidhaahdeen annakiyo moxamed annakuun wax heshiisa aanu dhexdeeda oolin maanta isagoo hubkiisa wata inuu aayar iska soo galo dabeed u noqdo carabi ku sheekaysan mayso oo macnaha nimanku dee xamiya jaahiliya anafe iyo santaag iyo kibir bay lahaayeen marka waxay yidhaahdeen wax heshiisuu ku socdaa iyadoo aanu jirin suurtagal maaha aayar intuu soo galo inuu haddana iska baxo nalagu sheekaysan maayo inuu na yihaaneeyey oo soo geli maayo dabadeed waxay u soo direen ninkii la odhan jiray suhayl ibnu camar oo gaaladii matalaya nebiga waa u yimid sala allahu calayhi wasalam oo xagga rasuulkana cali bin abi aalib ayaa heshiiska qorayey xaggan gaaladana suhayl ibnu camar ayaa ka socdo heshiiska qorayey dabadeed heshiiskaa ayuu nebigu la galay qodobadaa ka kooban cali bin abi aalib markii uu heshiiska qorayey muxamedun rasuulullah buu yidhi ayuu qoray markaasay ku yidhaahdeen laa taktub muxamedun rasuulullah low kunta rasuulan maa qaatalnaak waxba muxamedun rasuulullaha odhan waayo haddaanu rasuulnimo kuu rumaysannahay kulamaanaan dagaalaneyn xaramkana kaamaanaan hor joogsaneen laakiin haadaa maa saalaxa calayhi moxamed ibnu cabdilaahi qor annagu ina cabdilaahi baanu u naqaanaay nebigu waxa uu ku yidhi tirtir waxa weeyaan cali ow rasuulullaahida cali waa diido wuxuu yidhi sidaan u tirtira wuu ku dhici waayey nebigaa yidhi itus nebigu dee maa kaana yaqra walaa yaktub yacnii waxna ma qori jirin waxa maktuubka ana ma kicin jirin dee waxyigaa samaawigee lagu soo dejiya uu dusha ka akhriya mooyaane umminimada nebi moxamedna kamaal iyo sharaf bay ahayd oo hadduu hore u ahaan lahaa mid wax akhriya ama wax u qora dee waa wixiisii unbay odhan lahaayeen laakiin iyagoo yaqaana annahu laa yaktub walaa yaqra markuu waxyigaa la yimid waaba dee calamun min aclaami nubuwa mucjizaadkii waaweynaa rasuulnimadiisa rumaynayey ayaabay ka mid ahayd isagoo ummiya in haddana waxa weeyaan dee waxyiga culayskale uu la yimid calaa kulli xaal qodobadiibaa markaa la qoray rasuulullaahina ka tirtira buu yidhi oo isaga ka tiray qodobada markaa waa qodobo marka dee daahirka muuqaalka guudun laga eegana aada muslimiinta ugu adkaayoo qaadin kari waayeenoo ku cuslaa xaqiiq ahaan hoos marka loogu dhaadhacana fatxi iyo nasri uu ka dhashay iyo guul waxaa ka mid ahaa dee ruuxa intuu muslimo gaalada ka yimaadeen nebi moxamed iyo saxaabadiisa u yimaada inay dib ugu celiyaan gaaladii qofka nebi moxamed iyo asxaabtiisa intuu ka tago gaalada u galana aanay dib ugu soo celin waa arrimaha ay saxaabada cumar binu khataab iyo raggii la midkaa aad ay uga biyadiideenee ku cuslaaday sidee ka innaka inaga tagana aanay u soo celinayn ka isagoo muslimo inoo yimidna aynu gaal dib ugu celinanaa oo cali bin abi aalib waxaan u jeedaa cafwan cumar ibn اlkhaaab rasuulka intuu u yimid sala allahu calayhi wasalam waa kii ku lahaa yaa rasuul allah miyaynaan xaq ku sugnayn iyaguna baadil aanay ku sugnayn miyaan kuweennu laynaga dilaa ahlu jannahin kuwooduna ahlu naar ahayn miy su-aalo badan intuu weydiiyey ayaa wuxuu yihi falima nucطi daniyata fii diinina maxaynu haddaa liidashada iyo waxa hoose aynu u qaadanana arrinka diinteenna macnaha wuxuu u arkayey dee qodobo muslimiintii lagu daciifsanayo inay qaateen marka maxaynu u qaadananaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi innii rasuulu llaahi walastu acsiih anuu rasuulkii allow soo diraanahay caasiyna maayo macnaha wuxuu tilmaamayaa waxa uu kula heshiinayaa wax xaqo ilaahay u ogolaya inay tahay dembina aanay ahayn cumar ismuu taagina intuu haddana dhaqaaqay buu abubakr ibn abubakrin sidiiq uu tegey isagana sidiisi lamiduu ku yidhi abubakar iyo nebigu iyagooni sogeyn buu abubakar ku jawaabay wuxuu nebigu ku jawaabay oo wuxuu yihi huwa rasuulu llah walaysa yacsiih nebigu waa rasuulkii alleh ilaahayna caasii maayo calaa kullin heshiiskii sidii baa lagu qortay marka qodobka u horeeya aynu tilmaannay iyo sanadka dambe inuu soo cumrayso saddex maalmoodna joogo iyadoo hubkooduna uu galka ku jiro oo aan seefta galka laga saarayn iyo hubka la midka ah dabadeed heshiiskii oo gacanta lagu hayo ayaa ninkii abujandal la odhan jiray oo suhayl ibnu camar kan heshiiska gaalada qoraya u dhalay ayaa halkaa ka soo galay isagoo xadhkiisii jiidanaya markaasuu yihi moxamedow kanaa ugu horeeyo waxaad fuliso waa ina kiisii rasuulku yidhi weli maynaan dhammayn waxbaba ku- kala qoran mayna buu yidhi kan haddaanad ku bilaabin sidii buu ku celiyey oo yidhi ilaahay baa faraj kuu furi doona abujandalow isagoo aad iyo aad abujandalna ule yaa ayuha almus- yaa macshar almuslimiin ma qof muslima oo soo islaamay ayaa gaala dib igu celinaysaan nebigu wuxuu yidhi heshiiska ka bixi maayo ilaahay baase faraj kuu yeeli iyo makhraj iyo meelaad ka baxdo sidii baa markaa abujandal lagu celiyo oo ina suhayl ibnu camar ahaa markaa sanadkii dambe ayaa ee toddobaad ilan sanadkaa hore wuxuu ahaa alcaamu saadis min alhijra sanadkii toddobaad ee kal dambe waa soo cumraysteen sidii baana cumratu lqadaa baa la odhan jiray cumradii qadaaga waayo sanadkaa markii halkaa lagu hor joogsaday xudaybiya dee waa ixsaarkii oo qofku isagoo xaram yacni muxrim ah oo xajkii ama cumradii u xidhan tahay haddii laga manciyo oo cadow ama wax lamidii uu hor joogsado bartaasuu hadigiisa ku qalayaa ku xiiranayaa dharka ku bedelanayaa ku xalaaloobayaa si camalkii nin dhameeye oo kale ilaan waa muxsar marka bartii intay ku xalaaloobeen oy ka noqdeen ayay sanadkii dambe cumradii cumratulqadaa ay soo noqdeen heshiiska waxaa ka mid ahaa toban sannadood in laysdhex maro oo aan qofna qofka kale la hadal ballantaana way qaatay laakiin dee qurayshi waa tii heshiiskii ka baxday oo sanadkii sideedaad dee waa kii nebigu waxa weeyaan maka isagii ciidankiisu ay soo galeen ee uu waxa weeyaan furtay ee xoogga uu ku furtay maadaama iyagu ay heshiiskii ka baxeen waayo heshiisku toban sannadood baa lakiin iyagaa ka baxay markay ka baxeenna nebigu sala allahu caleyh wasalam waa kii soo duulee maka furtay alcaamu athaamin xudaybiya waxaa la yidhahdaa luqada carabiga axdab qofka tuurta leh dhabarkiisu soo qallooco marka hada rajulun axdab wa hadihi mar'atun xadbaa marka waata la yidhaha alaxdabu yacrifu kayfa yanaam yani waa mahmaa carbeed nin tuur liita buu seexday isagaa yaqaan marka waxaa la yidhi xudaybiya waa tasgiire waxaa loogu magacaabay kaana fiiha shajaratun xadbaa geed qallooca ayaa ku yaalay kiibaa loogu magac daray xudaybiyana waa halka maanta la yidhaha shumaysi ee maka laga galo ee kontaroolka maka halku yaallo ashumaysi halkaasay ahayd xudaybiya marka waxaana la yidhi waa waa multaqa alxilli waalxaram xaramku xuduud buu leeyahy ilaan xaramku axkaam gaaruu leeyahoo xuduuddiisa marka la galo geedkiisa lama gooyo ugaadhiisa lama ugaadhsado haaddiisa lama duuliyo xataa lagama nixiyo in la in la dilo daaye marka xuduudda xaramka iyo xilliga oo dhulka xalaasheeda xaramka ka baxsan waa halkay ku kulmaan baa layidhi xudaybiya multaqa alxilli waalxaram marka waa xaramka afaafkiisa halkii laga gelayey marka calaa kullin sidaas ayaa heshiiskaasi ku dhacay waxaa markii dambe laga khaas yeelay oo heshiiskan ka dhigay min alcaami almakhsuus xagga dumarka yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun dumarkaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi haween soo hijrooday markay idiin yimaadaan imtixaama inay muraad kale u socdaan iyo iimaanku inuu dhabka yihi haddaad markaa ku ogaataan kuwa mu'minaad ah gaaladii dib ha ugu celinina waayo iyaguna xalaal uma aha kuwanna xalaal uma aha macnaha dumarkan soo islaamay xalaal uma hadda inay gaaladii dib ugu noqdaan gaaladana xalaal uma aha haween muslimiin inay la mucaasharoonaan la dhaqmaan ama ehel iyo oori ka dhigtaan marka maadaama aan haweenka muslimaadkii gaaladii inay haween usii ahaadaan aanay bannaanayn dee dib ha ugu celinina waayo haweenka in gaalkii dib loogu celiyo mafaasid iyo dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaya marka qodobkii ahaa qofka muslim qofka u yimaada muslimiinta ee gaalo ka yimaada in dib loogu celiyo haweenkaa laga soo reebo dib loogu celin maayo oo aayadda falaa tarjicuhuna ila alkufaar ayaa ka soo reebtay cumuumka xadiidka laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi jaaa nabiyu nabiga ayaa yimid sala allahu calayhi wasalam yacuudunii xaal uu isoo booqanayo sanadkii xajat alwadaac ama caamu lfatxi wa huwa nebiguna yakrahu waxa uu nacayey an yamuuta inuu ku dhinto sacad bilardi dhulkii allatii dhulkaasoo haajaro uu ka hijrooday minhaa iyada oo maka ah marka wahuwa damiirka nebigaynu u celin waxaase ka sii fiican si damaa'irtu meel ugu wada noqoto sacadun in laga dhigo oo jaaa nabiyu nebiga ayaa yimid sala allahu calayhi wasalam yacuudunii xaaluu isoo booqanayo wa ana aniga oo bimakata maka ku sugan oo halkaa ku xanuunsanaya wa huwa sacadna yakrahu wuxuu karaahiyeysanayuu nacayay an yamuuta inuu ku dhinto bilardi dhulkii allatii dhulkaasoo haajara uu ka soo hijrooday minhaa iyada oo maka ah qaala markaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yarxamu allaahu ibna cafraa yarxamu llaahu allaha u naxariisto ibna cafraa ina cafraa allaha u naxariisto cafraa haweeneydaa la yidhaahdo inakeeda waa sacd ibnu khawle eh allaha u naxariisto wuxuu nebigu markaa ugu calaacalayay inuu makadii uu ka hijrooday intuu ku bukooday haddana ku dhintay oo riwaayo kalaa caddaysay inuu sacd ibnu khawle yahayo laakina albaa'isa sacd ibnu khawla yacni ka dhibaatada ku dhacday waa sacd ibnu khawla oo maka intuu ku xanuunsaday ku dhintay halkii uu ka hijrooday marka ibna cafraa iyo ibna khawla waxaa la yidhi hooyadiibaa labada magacba lahayd cafraa iyo khawlaba ama midna waa magaceedii midna waa naanayso waa laqab marka hooyadii unbaa loo nisbeeyey ama ha la yidhaha sacad ibnu khawla ama sacad ibnu cafraa fasaltu waxaan weydiiyey buu yihi sacd ibnu abi waqaas rasuula allah rasuulka alle waxaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam rasuulkan wax weydiiyey waa su-aal markaa mujmalo oo ma cadayne dee hadalkan dambu ku cadaynaya fasaltu waxaan weydiiyey wax rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam oo qultu waxaan idhi macnaha su-aasha nebiga weydiiye waxaan ku idho su-aashu tahay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow uusii hamsatulistifaamtii baa ka xadfanay ea uusii miyaan dardaarmaa bimaali maalkayga kullihii dhammaantiiba ma dardaarmaa oo gebigiisaba ma bixiyaa intaanan dhimanoo dadka mau dardaarma ah qaala nebigu waxa uu ku yidhi laa maya qultu waxaan idhi buu yidhi sacd ibnu abi waqaas fashatru ay afa yajuusu shatru xoolahayga kala badhow badh inaan dardaarmaa ma bannaan yahay qaala wuxuu nebigu yidhi laa may ay laa yajuusu daalik arrinkaasi ma bannaana qultu waxaan idhi buu yidhi sacad athulutu ay afa yajuusu thulutu xoolahayga saddex meeloodow meel inaan dardaarmaa ma bannaan tahay qaala markaa nebigu waxa uu ku yidhi fathulutu ay fa yajuusu thulutu saddex meeloodow meel inaad dardaarantaa waa bannaan yahay wathulutu saddex meeloodow meeshaasina kaiirun waa fara badanta wuxuu yidhi saddex meeloodow meel inaad dardaarantaa waa kuu bannaan tahay sidasi labada meelood ee soo hadhay dee warasadaadii ay u dhaxlaan laakiin uluka laftiisu waa badan yahay baa nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam oo inaad ka yaraysaa habboon ayaa meesha dee ku jirta wuxuu rasuulku ku yidhi innaka adigu sacadow an tadaca inaad ka tagto warasataka kuwa ku dhaxlaya dhaxlayaashaada ku dhaxlaya inaad ka tagto akhniyaaa xaalayhiin kuwa hodan ah oo waxaysta ayaa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan xaalayin kuwa caydhan waxba haysan caalada oo yatakafafuuna gacmaha hoos dhiganaya annaasa dadka oo fii aydiihim biaydiihim gacmahooda dadka ku barya hoos dhiganaya in waxay su-aasheen gacmaha loogu rido wa innaka adigu sacadow mahmaa anfaqta wax kastoo aad bixiso min nafaqati nafaqa ah wax kasta oo sadaqa ama masaariif ama aad bixiso fainahaa nafaqadaasi sadaqatun sadaqa weeyi xataa luqmatu luqmadana dhaho xataa kolay ku tahay afka in hal mar afka la geliyo xata luqma xataa luqmada inta hal mar afka la geliyana dhaho allatii taasoo tarfacuhaa aad kor ugu qaadayso ilaa fimra'atika haweenaydaada afkeeda xataa hal mar kol inta afka la geliyo ee haweenaydaada afkeeda aad kor ugu qaadeed u gelisana dhaho wacasa allaahu ilaahay waxa uu mudan yahay ama xaqiiqa ku yahay an yarfacaka inuu ku kor yeelo sacadow ay yutiila cumraka macnaha cumrigaaga inuu dheereeyo oo fayantafica dabeed ay kugu intifaacaan bika bisababika adiga sababkaaga naasun dad ay kugu intifaacaan oo macnaha dee wadamada aad furanayso ee gaalada aad ka furanayso iyo qaniimooyinka aad soo qaadanayso ay ku intifaacaan oo wax ka soo gaadhaan oo wayudara in lagu dhibaa suurowda bika bisababika adiga sababtaadana in lagu dhibaa suurowda aakharuuna kuwo kale yacni waxaa xaqiiqo ah ama suurowda in inta ilaahay ku kor yeelo cimriga kuu dheereeyo dadna inay kugu intifaacaan oo wadamada ilaahay gacantaada ku furaya iyo qaniimooyinka aad ka soo qaadanaysa dee ay wax ka helaan dadna inay kugu dhibaatoodaan oo waa almushrikiin aladiina yuhlakuuna calaa yadayk gaalada gacmahaaga ilaahay ku halaagayana dee way kugu dhibaato mudanayaan ilaan qoortaabaad ka guraysaaye walam yakun ma ahayn lahu sacad yowmaydin maalintaa ilabnatun inan mooye macnaha wax ahlu farad ah oo dhaxal u soo fadhiisata inantaa unbaa maalintaa u sugnayd markaa kama laasimayso inaanay casaba jirin oo awlaadul akh dee uu adeere u yahay caruur walaalkii u dhalay way jireen markaa laakiin cilmiga dee dhaxalka markaad dhiganaysaan oo idinka ku arko dadna waa ahlu farad baa laydhaa ahlu faradku waa dadka loo qoondeeyey qiyaasku aan inay qaataan qoladaasi ulu bay leeyihin kuwaasi ruucbay leeyihiin casabadana waxaa la yidhaahdaa wixii aan waxba loo qoondayn laakiin wixii soo hadhuun suga hadday waxu soo hadhaanna qaata haddayna waxba usoo hadhin halkaa ka baxaya waa casabada marka maalintaa walam yakun lahu yowmaidin ilabnatun wax ahlu farada oo faral iyo dhaxal go-an usoo fadhiistay inan maalintaa lahaabaa xadiidku uu tilmaamaya hada alxadiid nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu sacad ibnu abi waqaas oo maka ku xanuunsanaya soo booqday dee wuxuu karaahiyeysanayey sacad ama nebiguba uu karaahiyeysanayey inuu sacad halkaa uu ku hijrooday ku dhinto oo wakaa u calaacalaya sacad ibnu khawla oo isagu halkuu ka hijroodo maka ku xanuunsaday kuna dhintay markaa sacad u xanuunsanaya markaa uu nebigu u yimid ayaa sacad waxa uu rasuulka weydiiyey su-aalahan oo wuxuu yidhi xoolahan leeyahay xoolo badan baan haystaaye ma wada dardaarmaa nebigu wuxuu yidhi may wuxuu yidhi kalabarh ka waran may ulud ka waran haa isaguba waa badan yihiin halkaa waxaa laga qaadanayaa dee horta qofka dhimanayaa xoolahan dad buu uga tegayaa oo xaqu leh marka dadkii inuu dhaafiyuu wada dardaarmo oo warasadii ay waxbaba ku soo gaadhi weydo dee waa qalad ilan waarisku qofkan mawruudkiisa xaq buu ku leeyahy xoolihiisa inuu ka dhaxlo marka inuu seejiyuu dhaafiyo looma ogola hadduu sidaa inuu sameeyo doonana waa laga joojinaya qofka buka ama xanuunsanaya sii dhimanaya laakiin waxaa loo ogolaaday xoolihii saddex meeloodow meel inuu dardaarmi karo bixin karo laakiin wixii ka hoose wixii kale ka soo hadhay warasada inuu deynayo cidda loo dardaarmayaana waa ciddii aan waaris ahayn oo dee laa wasiyata liwaarisin qof wax dhaxlayaa dardaaran ma leh oo isagoo dhaxalkii xaq ku leh xaggana hadduu dardaaran ka qaato dee waa wax bannaan ma aha laakiin cidda aan warasadaa iyo dhaxalkaa soo gelayn waxbuu u dardaarmi karaa wuxuu dardaarmayaa laakiin saddex meeloodoo meel iyo wixii ka hooseeya ilan waxaa kale xuquuqba ku tacalluqdo dad baa loo usoo fadhiisanaya nebigu arrintaa wuxuu ku sababeeyo uu yidhi wuxuu yidhi sacadow dadka ku dhaxlaya oo hodana oon cidna u baahnayn inaad ka tagto ayaa ka wanaagsan iyagoo caydhoo dadka gacmaha hoos haysta dee inaad ka tagto marka macnaha kuwanaa ku xaq leh inaad cid kala siiso kuwanaa uga xaqle weeyi dabeed nebigu waxa uu tilmaamo uu yidhi wax kastoo aad bixiso waxaa lagu qaydayaa ibtigaaa wajhi illaah wa inaka mahma anfaqta min nafaqatin ay ibtigaaa wajhi illaahi fa inaha sadaqatu haddii kale sadaqadee noqon mayso laakiin wax kastood ilaahay dartii u bixisaa waa sadaqo laga aqbalayo ajarkeeda iyo abaalkeedana aad helayso tusaale waxaa lagu tilmaamay xataa in marka hal mar waxa afka la geliyo luqmada oo haweenaydaada afkeeda aad gelisana dhaho waa sadaqo oo ruuxu dee nafaqada uu ehelkiisa siinayo markuu dee ilaahay dartii iyo xilkii saaraan niyo wanaagsan u niyoonayo waa tiina soo martee wa innaka lan tunfiqa nafaqatan xataa maa tajcalhu fii imra'atik xadii hore inagu soo martay yani nafaqo ma bixisid xataa haweeneydaada afkeeda waxaad yeelasana dhaho ilaa haddii aad bixiso dee sadaqay ku noqonaysa ajarkeeda aad leedahay haddaad niyo wanaagsan ku bixiso markaa qofku xataa xilkii saaraa iyo waajibaadkiisii isagoo gudanaya niyo wanaagsan hadduu ku guto waa qof camal saalixa samaynayo ajarkii sadaqada helaya haddaadu caruurtaadii iyo ooridaadii masruufaya ayaa niyada wanaagsan markaad ku masruufto xalaalna aad ku masruufto ay kuu tahay sadaqaad ajarkeedii iyo abaalkeedii kuu soconayo kadib nebigu wuxuu tilmaamo uu yidhi sacd ibnu abi waqaasow waxaa suurowda in inta cimrigaagu dheeraado dadna ay kugu intifaacaan dadna ay kugu dhibaato mutaan macnaha waxaa kugu intifaacaya dee muslimiinta waddamadaad furanaysa iyo khanaa'imka aad wax ka siinayso waxaa kugu dhibaato mudanaya gaalada aad leynaysa waddamada aad ka qabsanayso وعن أبي هريرة أبي هريرة بخاري وحكوري قال إنه قام رسول الله رسولك ألا يستاغي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله إلهي مركو سودتي عز وغالب هذا وجل ووينادي ربيه وأنذر عشيرتك الأقربين ألا مركو سودتي وأنذر أدق نبي محمد عشيرتك حكتدا هذا الأقربين إيكو قدو وإستاغي مركا آيدا سودكتي قال وحنو للنبي مركا يا معشر قريش quraysh ururkeediiyey aw kelimatan ama kelmad buu yidhi naxwahaa taa la mid ah wuxuu yidhi qurayshay ama kelmad la mida ayuu yidhi wuxuu yidhi ishtaruu yacni maquulu lqowlki waa kan wixii uu yidhi ishtaruu iibsada anfusakum nafihiinna ka iibiya oo ay min allaah nafihiinna ilaahay ka iibiya oo wax isdhaafsada rabbi macnaha wuxuu u jeedaa dee naf iyo maal waxaad ku bixisaan fii طaacati اllaahi wamardaati hadday naf tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday camal wanaagsan oo la samaynayo tahayba isku furta wanaag iyo khayrkaaad samaynaysaan laa uqni idinka tari maayo cankum idinka xaggiina min allaahi alle xaggiisa shay a waxba idinka tari maayo cadaabka alle wuxuun isaga furta anuu xagga alle waxba idinka tari maaye yaa bani cabdi manaafin ree bani cabdi manaafow laa uqni idinka tari maayo cankum idinka min allaahi alle xaggiisa shay a waxba yaa cabaasu ibna cabdilmualib cabaasow oo ina cabdilmualibow waa adeerkiiye laa uqni kaaga tari maayo canka adiga xaggaaga min allaahi alle xaggiisa shay a waxba kaaga tari maayo yaa safiyatu safiyaay camata rasuulillaah rasuulka alle edadiisa ahayday laa uqni kaaga tari maayo canki adiga min allaahi alle xaggiisa shay a waxba yaa faatimatu faadimoy binta muxamadin ina nebi muxamed ahayday saliini i weydiiso min maali maalkayga maashiti waxaa doonto maanta waxaa doonta i weydiiso laa uqni kaaga tari maayo canki adiga min allaahi alle xaggiisa shay ah waxba kaaga tari maaye nabiga sal allahu calayhi wasalam isaga oo fulinaya amarka la siiyey waandir cashiirataka alaqrabiina ayuu quraysh ka dhex kacay isagoo jilib jilib iyo reerreer ugu yeedhaya ilaa uu soo gaadhay xigtadiisii ugu dhoweyd ee inatiisii iyo adeeradii iyo edooyinkiisii kuwii ugu dhowaa ilaa uu soo gaadhay cid walbana wuxuu ku yidhi ilaa faadimo oyna nebi maxameda anigu ilaahay xaggiisa waxba idinka tari maayo ee naftiinna ilaahay ka iibsada oo macnaha wanaag iyo khayr sameeya naftiinnu ay ku badbaado oo dee wax isweydaarsigu waxa weeyaan naftaada iyo maalkaaga iyo juhdigaaga iyo camalkaaga markaad bixiso ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad ka helaysaa dee janno ayuu kuugu bedelayaa waxaad bixisee wanaaga marka kaanamaa camaliyat lbeyc washiraa in wax la ysdhaafsanayo waa sidaa darteed baa ilaahay ugu tilmaamaa dee ganacsi hal adulakum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim yacni ma idin tusiyaa ganacsi cadaab daran idinka badbaadinaya dee jawaabta u ahaa tuminuuna billaahi baa ka dambaysa ilaah iyo rasuulkiisaa rumaynaysaan waana jihaadaysaan marka waa nooc tijaara maca allah ilaahay ganacsi lala samaynayo in wanaag iyo khayrka la sameeyo oo adigu aad camalkaa khayrka samayso xagga rabbina bedelkii oo janna aad ka hesho waxaa xadiidka laga qaadanayaa cid ilaahay xaggiisa wax kaaga tari kartaa inaanay jirin camalkaad adigu samaysa saalixa mooyaane laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa weliyun saalix malag la soo dhoweeyey rasuul la soo diray iyo weli karaamaysan midna ilaahay waxba kaaga tari maayo haddaanad adigu camal saalixa samayn xadiidkii kale nebigu waa kii kulaha sala allahu calayhi wasalam man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisa uu dib dhigo ee keyrkii uu ka reebo nasabka iyo ree hebel baan ahaa dedejin mayso meel gaadhsiin mayso nasab hadduu wax tarayo ahlu beytkii nebi moxamed kuwii nebi moxamed qaraabada la ahaa ile nasab laga dhasho kaasa ugu qiimo badnaaye ee laakiin haddana gaalnimada ka soo bixi waaye gaalnimada ku adkaystay nasab hadduu cid wax tarayo kuwaasuu tari lahaa nebiga adeeradii abulahab iyo abujahliyo waa ahlu naar tabad yadaa abi lahabin wa tab adduunka isagoo dul socda ayaa abulahab naar loogu bishaaray isagoo nebiga adeeradii ka mid ah marka dee waxa weeyaan sharaf iyo nasab hadduu wax tarayo taa qaraabadiiyo ahlu beytka nebi maxamed baa wax tari lahayd laakiin qaraabo haddii camal wanaagsan la samayn waayo oo iimaan lala iman waayo haddaad ina nebi moxamed tahay iyo haddaad ina nebi moxamed tahay oo dadka kii ugu qiimo badnaa ah rasuulka ilaahay awlaaddiisi iyo ubadkiisii haddaad tahay rasuulku wax kuu qaban maayo haddaanad rabbi rumayn ee naartaad hore ka gelaysa marka asalku waa iimaanka iyo camalka saalixa waxa dadka badbaadiya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim xoolo wax ma taraan ubad iyo oori wax ma tarto nasab iyo reer aad ka dhalato laandheero oo magac loo sharaf loo maal loo ree hebel hebel la yidhaah oo faano oo laabta iska garaacaana meel ku geyn maayaan haddaad camal iyo cibaado suuban aad samayn weydo laqad rafaca alislaamu salmaana faarisin waqad wadaca alkufru shariifa aw inasiiba abaalahab falaa tatruk itaqwa itikaala cala anasab waa kii debeydkii abyaaddii dheereed waxaa ka mid ahaa inuu shaacirkaasi lahaa waxa weeye islaamku wuxuu kor yeelay salmaan alfarisi salmaan oo aan carabba ahayn oon quraysh ka dhalan oo furus ree faris ahaa islaamkaa kor yeelay ilaa uu ku jiray raggii nebigu ku tilmaamay haddii islaamku uu samada cirka sare iyo xidigaha hadduu iimaanku ahaan lahaa la naalahu rijaal rag raggaa ka mida salmaaniyo ayaa halkaa ugu tegi lahaa iimaanka hankooda sare iyo hamigooda siduu u sarreeyo gaalnimadiina waxay dullaysay dhulka ku dhufatay kii nasabka wanaagsan lahaa ee abulahab reer wanaagsan buu ka dhasho dee waa ahlu beyt nubuwa laakiin nasabkii nebi maxamed iyo xigtinimadii waxba umay tarin mar hadduu gaal noqdo waa kaa duloobe tabadeeda abilahabin watab marka alla kacabsi ha uga tegin adoo tala saaranaya reer wanaagsan baad ka dhalatay waayo waxba ka dheefi maysid can abi hureyrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu rabbi raalliha ka noqday ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ra'aa inuu arkay rajulan nin ninka oo yasuuqu kaxaynaya badanatan neef geela oo waxa weeyaan hadyi ah neef geela oo hadyi ah isagoo wada ayuu arkay oo dabada ka kaxaynayo macnaha fuushanayn fa qaala dabeed nebigu wuxuu ku yidhi irkabhaa fuul hashan ama neefkan geelee hadyiga ah fuul ha kaxayne fuuloo dee kusii intifaac fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka allow inahaa badanatun waa hal ama waa neef geeloo hadyi ah oon xaramka u wado faqaala dabeed nebigu wuxuu ku yihi mar labaad ku celiyey irkabhaa fuul weylaka hoogaage aw weyxaka ama hoogi waaye macnaha hoogine oo weyl waa kelimatulcadaab oo hooge oo kale weeye weyxakna kelimaturaxma hoogi waa macnaha hoogiyaanu kugu dhicin midna yani hoogii baa loogu yeedhaya midna waa laga anfinaya marka kelimatu cadaab wa kelimatu raxma weyl iyo weyx culimmadu laakiin waxay yidhaahdeen weylakada lafteeda habaarka macnihiisii maqsuud maaho loolama jeedo waxaa la yidhah waa mimaa yejri cala alalsina oo waxaynu annaha alhays oo kale ama dee carabka uun ku dareerayay iyadoon loo qastayn macnihiisii sida xadiidkii mucaadee dee takiladka ummuka yaa mucaad hooyadaa kaa goblantaye habaar loogama jeedo dee hooyadaa yacni waxa weeyaan kuweyday loogama jeedo marka macnuhu maqsuud ma aha waa erey uun halkudheg ama halhays lagu soo halqabsanayo macnihiisa si aan loo jeedin weeyaan muraadku marka waxau ihi weylak hoogaage aw weyxak ama hoogi waaye oo hoogyaanu kugu dhicine fi thaaniyati markii labaad aw fi thaalitati ama markii saddexaad xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa wixii ilaahay dartii loo xidhay sida hadigaa dee xaramka loo waday alle dartii loo qalayo dee falahu an yantafica kamaa yantaficu hayruhu wain lam yashtarid sida dadka kaleba xoolahooda ugu sii intifaacayaan ayaa neefkan ilaahay dartii uu xidhay ama xaramka uu sii wadana inuu ku sii intifaaca way u bannaantay walow yaanu shardinbe oo waxa weeyaan hadduu irmaayo inuu caanihiisa iska sii cabo oo uu sii fuuluu gaadiid ka sii dhigto inta uu ka gaadhayo xaramkii waa wax u bannaan marka jawaasulintifaac wixii alle dartii loo bixiyey lasii waday inta aanu gaadhin halkii in lasii manaafacaadsan karo ayaa xadiidkaana laga qaadanaya can ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey ana sacda bna cubaadata min sacdi bni cubaada twfiyad la oofsaday umu hooyadii walxaal huwa isagu haa'ibun uu ka maqan yahay canhaa hooyadii oo waxa weeyaan isagoon la joogin ayaa hooyadii la oobsaday khaswadii dowmat aljandal ayuu ku maqnaa markaa faqaala dabeed waxa u yihi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ina ummii hooyaday tuufiyad waa la oofsado waa dhimatay walxaal baa la oofsaday ana aniguna haa'ibun aan ka maqanay canhaa iyada ee ayanfacuhaa wax mau tarayaa shay-un shay inta sadaqtu haddaan sadaqadaysto bihi shayga canhaa iyada aan ka sadaqadaysto haddaan sadaqo ka bixiyoon iyada ula niyoodo hawaabkeeda wax mau tarayaa oo ma gaadhayaa qaala wuxuu nebigu yidhi nacam haa qaala waxau yidhi atasadaqu waxaan sadaqadaysanayaa bixaa'itii bustaankayga almikhraafa ee mikhraaf la yidhaahdo waa haddii magacan mikhraaf calam laga dhigo calamun cala alxaa'id oo magac loo bixiyey sida qofkuba dee magac uu leeyahay marka waa calam ama waa sifo oo waa bustaankayga midhaha badan ee midhaha badan laga gurto markaana waa sifo marka almikhraaf calamun aw sifa sida xaashiyada hoose shanawaanigu ku sheegayo ama waa calamo waa bustaanka magaciisii oo waa calam buu ku ahaa amaba waa sifo oo waa ka midhaha badan leh marka waxau yidhi atasadaqu waxaan sadaqadaysanayaa bixaa'itii bustaankaygan almikhraaf ee mikhraafka la yidhaahdo ama almikhraaf ee midhaha badan ee midhaha wanaagsan laga gurto sadaqatan xaaluu yahay bustaanku sadaqo canhaa hooyaday xaggeeda aan ka sadaqadaystay halkanna waxaa xadiidkan laga qaadanayaa in aayaddii qur-aankayda alla u yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa aayaddaasi ay tahay min alcaami almakhsuus caamka wax laga soo reebay ilan waa caam waan laysa lilinsaani ilaa maa saca ruuxu wuxuu shaqaysta mooye wax kale uma sugnaanin oo ajar iyo abaal ka heli maayo waa qaacido guudoo la bixiyey laakiinse waxbaa laga soo reebay waxa laga soo reebay waxaa ka mid ah sadaqadan oo ruuxii isagoo dhintay oo isagoo camalkan aan u samayn ayaa haddii loo bixiyo abaalkeedii gaadhaya marka waxyaabaha laga soo reebay waxyaabaha gaadhaya waxaa ka mid a dee cilmigii naafica uu ka tegey isagoo isagii dee godkaba galay ayaa ajarkii u soconaya sadaqadii jaariyada ahayd ee uu sameeyey wax dan guudoo ummadda ay manaafacaadsanayso isagoo dhintay ayaa ajarkeed iyo abaalkeed u soconaya xadiidkii saxiixa baabadee nebigu ku tilmaamay idaa maata bnu aadama inqaطaca camaluhu ila min alaati ina aadam markuu dhinta camalkiisii waa go-aa saddex mooyaane markaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah ilmo khayr qabo usoo duceeyana ducadiisi waa soo gaadhaysa waxaa ka mid a haddii soom lagu lahaa in laga soomo oo weligii qofkii xigtadaa uu ka soomo xajkii in laga xajo waxyaabahaasoo dhan baa ka mid ah marka calaa kullin wuxuu yidhi sadaqadaasi way anfacaysaa markiiba marka wuxuu yidhi sacd ibnu cubaada bustaankayga mikhraafka la yidhaahdo waa sadaqo aan hooyaday u bixiyey allahu akbar waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa baarinimada qofka waalidkiisa u samafala ma iloobayo markuu dhinto dabadeed ee waxbuu u bixinaya dadka qaarkood aabbihii iyo hooyadii markay nool yihiin waa u dhaga nugulyihi maalin alla maalintuu dhintaa ugu dambeeya waxaad ogaataa samafalka ugu muhiimsani markay dhintaan dabadood inaad xasuusnaato weeye aada u ducayso sadaqo u bixiso wax u waqfido dhismo guudoo dan guuda oo yacni la dhisayo aad wax ugu darto waa samafal iyagoo dhintay aad u samafalayso adiguna ajarkeedii aad helayso iyagana waxa weeyaan sawaabkii u gaadhayo iyagoo waxa weeyaan dhintay adigana ubadkaaga sidaa kuugu samafali haddaad waalidkaaga aad baari u noqoto waayo aljazaau min jinsi alcamal fakamaa tadiinu tudaan nin walba siduu sameeyunbaa lagu sameeya marka sadaqadu oo waxyaabaha waalidiinta in loo bixiyo iyagoo aan noolayn ay waxa weeyaan sunnada tahay ajarkeed iyo thawaabkeeduna uu gaadhayo can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qadima rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiinata madiine ayaa u yimid laysa lahu xaal aanu rasuulka u sugnayn khaadimun shaqaale cid u adeegto gacanyaraa aanu lahayn fa akhada waxa uu qabtay abuu alxata abuu alxa wuxuu soo qabtay biyadii gacantaydu isoo qabtay buu yidhi anas ibnu maalik abuu alxa markaa dee markii anas waxa weeyaan waalidkiis uu dhintay abu alxa ayaa waxa weeyaan dee hooyadii guursaday markaa dee rabiibkiisiibuu ahaa rabiibkii abu alxo dee kii soo rabeeyey gurigiisa ku hayey ayuu abu alxa ahaa marka abu alxa gacanta soo qabtay anas soo yar oo dee agoonu aabihiina uu dhintay hooyadiina uu waxa weeyaan abu alxa guursaday faakhada markaa waxaa soo qabtay abu alxata abu alxa soo qabtay buu yihi biyadii gacantayda haddaan anas ahay fanalaqa dabeed wuxuu iila tegey bi aniga ilaa rasuulilaahi rasuulkii alluu iila tegey sala allahu caleyh wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulkii allow ina anasan anas hulaamun waa inan yarow kayisun weliba fariida ee falyakhdumka ha kuu shaqeeyo gacanyaraha ku ahaado qaala waxau yihi fakhadamtuhu dabeed waan u adeego waan u shaqeeyey nebiga fi safari socotada iyo walxadari nagaadigaba riwaayaadka qaarkood waxay caddeeyeen cashra siniin toban sannadood ayaa nebi maxamed gacanyaro u ahaa wuxuu anas yidhi maa qaala lii iguma odhan nebigu lishayin shay sanactuhu aan sameeyey lima maxaad sanacta u samaysay haadaa shaygani haakadaa sidan maxaad ugu samaysay shay aan sameeyey maxaad sidan ugu samaysay weligii ima odhan nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam waxau yidhi walaa lishayin shayna iguma odhan shayga oo lam asnachu aanan samayn lima maxaad lam tasnac u samayn weyday haadaa shaygani haakadaa sidan maxaad ugu samayn weyday waa khuluqii iyo sharaftii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi weligay tobankaa sannadood waxaan sameeyeyna maxaad u samaysay ima odhan waxaanan samaynna maxaad u samayn weyday ima odhan innagana waxaa laga yaabaa shaqaalaha maalintii toban jeer inaad hiifto ood huruufto ood canaanato oo aad hadal adag ku tidhaahdo oo laga yaabo mararka qaarkood gacanba inay dadka qaarkood u qaadaan marka qofka gacanyaraha kuu ah waa no waa lagugu imtixaamay waad ku imtixaamanta sidaad ka yeelaysana waa lagu eegayaa haddaad istidaahda ninkan baahan qofka kuu shaqaynaya tusaalahaan innanka guryaha dee hadday dumar yihiin jaariyada aynu ku magacowno iyo hadday rag yihiinba dad baa jira shaqaale ah markaa qofka shaqaalaha adoo baahidiisa ka faa'iidaysanaya haddaad ihaanayso dullayso ood canaanatood hadal xun ku tidhaahdo ood ku dhibto waxaanu keri karayn waa akhlaaq xumo waana dembi iyo dulmi lagugu ciqaabi doono nebi maxamedna ilaahay wuxuu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiimin dhaqan weyn oo wanaagsan baad nebi maxamed oo ku dul sugantay yakfiihi can kulli madxin madxu khaaliqihi waqra' birabbika mabda' suurata alqalami ammaan oo dhan waxaa ugu filan hadalka alla uu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim dhaqan wanaaggiisiina waxaa ka turjumaya oo tilmaamaya toban sano ninka u shaqaynayey ee weligii aanu odhan wuxuu sameeyeyna maxaad u samaysay wuxuu ka tegeyna aan ku odhan maxaad uga tagteed u samayn weyde yaa isku karaya laakiin de waxaynu u baahannahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebiga sala allahu caleyh wasalam waa in akhlaaqda lagaga daydo camalka lagaga daydo cibaadada lagaga daydo caqiidada lagaga daydo wax walba in nebiga lagaga daydo oo akhlaaq wanaaggu uu qofka muslimka ah dhaqan iyo sifo baarisa u noqdo can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey qaal inuu yihi sa'altu rasuula allah rasuulka alle ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam su-aalo qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi waa mas-uulkii wuxuu weydiinayay yaa rasuul allah rasuulkii allow ayul camali camalka keebaa afdalu ugu fadli iyo faa'iido badan qaala nebigu wuxuu yidhi alsalaatu salaada calaa miiqaatiha ay fii miiqaatihaa wakhtigeeda la tukado oo maadaama wakhtigu uu daraf zamaniya u yahay salaada calaada waa bimacnaa fii buu odhanaya shanawaani markaa salaad wakhtigeedii la tukadoon la dhaafin ayaa ugu mudan camal la sameeyo qultu waxaan idhi uma ayun haddana maxaa ku sii xiga qaala nebigu wuxuu ihi birulwaalidayni labada waalid samafalkooda qultu waxaan idhi uma ayun haddana maxaa ku sii xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu jihaad fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa loo jihaado oo lagu dagaalamo si diinta alla loo daryeelo fasakatu dabeed waan aamusay buu yidhi ibni mascuud can rasuuli illaah rasuulka alla waan ka aamusay sala allahu calayh wasalam oo intaa su-aalihii ma dhaafin wuxuu yidhi walow istazadtuhu haddaan ka ziyaadsan lahaa haddaan ka ziyaado dalbi lahaa kororhsiimo haddaan ka dalban lahaa la zaadanii waa ii kordhin lahaa laakiin de waa xishooday oo saddexdaa su-aalood buu ku joojiyey waayo ciddaad wax weydiinayso ee ahlulcilmiga ah yacni waxaa meesha laga qaadanayaa dee inuu ruuxu aanu xurmada ka teginoo yacni hadalka iyo su-aasha aanu ku sii farabadin ee wixii muhiima markuu ka qaato uu ku kaaftoomo hada alxadiid nebigu wuxuu ku tilmaamay afdal alacmaal asalaatu calaa miiqaatiha biru lwaalideynna waa lagu xijisiiyey waa sida qur-aankuba tilmaamay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana oo qur-aanka rabbi waxaa laysku xijisiiyey xaqullaah iyo xaqii labada waalid oo ilaahay xaqa uu kugu leeyahay ugu horeeya waa cibaadatullaahi waxda keligii inaad caabudo cid kale aanad la wadaajin waa xaqullaahi cala alcabiid addoommadu xaqa ay isku leeyihiinna waxa ugu horeeyo ka ilaahay ku xiga xaqa waalidku waladkiisa uu ku leeyahay wa bilwaalidayni ixsaana marka dee halkaa waxaa laga garanayaa xaqa waalidka waxa loogu lamaaneeya xaqa ilaahay ilan salaaddu waa xaqi ilaahay oo waxa weeyaan towxiidkii uu ku jire waxa xaqa ilaahay xaqii waalidka loogu xijisiiyey culayska labada waalid xaqoodu uu culus yahay aad iyo aad wax culus uu yahay dabeed waxaa lagu xijisiiyey jihaadkii oo dirwatu sinaami lislaam yacnii kuruska islaamka baarkiisa halka ugu sarraysa waayo ilaahay diinta ayuu ku cisaynaya ku sharfayaa gaaladana waa ku dullaynaya oo waa ku hoojinaya haddaba axaadiida qaarkood waxaa ku soo aroortay afdalul acmaalka waxyaabo kala duwan oo mar salaada loogu hormariyey sida halkan oo kale mar jihaadka mar birul waalideynka culimmadu waxay yidhaahdeen waa bixasabi xaali saa'il waa hadba qofka nebiga wax weydiinaya iyo munaasabadda la joogo wixii ku habboon baa nebigu uu ku bilaabay oo yacni waxaad arkaysaa dee afdalul acmaalka waxyaabo kala duduwan oo nebigu ku tilmaamaya afdalul camal oo halkan salaad buu yidhi meelaha qaarkood iyadoo jihaadkii ama birul waalideynki lasoo hormarinayo ayaad arkaysaa marka ama iimaanu billaahi warasuulih marka waa bixasabi xaali saa'il bay culimmadu yidhaahdeen hadba qofka nebiga wax weydiinaya waxa ugu mudan ee maqaamkiisa ugu habboon ee ugu baahi badan yahay ee isaga yacni fii xaqihi ugu mudan ee ugu afdalsan ayaa nebigu u tilmaamaya sala allahu caleyh wasalam taasina waa xikmad xeel dheero yacni hadba maqaamkaad joogta wixii ku habboon inaad ku hadashaa waa xikmad baliiqa can ibni cabaasin cabdillahi ibni cabaas waxaa laga wariyey qaal inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa hijrata hijro ma jirto maka laga hijroodo madiine loo hijroodaa bacda alfatxi furashadii maka dabadeed walaakin ha yeeshee jihaadun jihaad baa jira iyo waniyatu niyo ha yeeshee waxaa jira jihaad ilaahay dartii loo jihaadayo waniyatun iyo niyo wanaagsan oo waxa khayrka iyo wanaagga la niyeysanayo fa idastunfirtum marka laydinka bixitaan dalbo ee imaamkii muslimiinta u talinayay idinka dalbado jihaadka inaa u baxdaan fanfiruu u baxa oo hadal ha ku soo celinina halkan shanawaani waxa uu deliishanaya calaa ana aljihaada laysa farda caynin bal huwa fardu kifaayatin xukumka caamkaee jihaadku inuunu fardu cayn ahayna fardu kifaaye u yahay waayo hadduu fardu cayn yahay lama yidhaahdeenun marka khuruuj laydinka dalbo baxa eh mar walba baxaa la odhan laha ilan waa fardu cayn hadduu sida salaada yahay laakiin waxaa loogu xidhay faidastunfirtum waayo mar walba fardu cayn ma aha laakiin axwaasha uu jihaadku fardu cayn noqdo waxaa ka mid ah imaamka muslimiintu marka uu ka dalbado dadkii muslimiinta qaarkood inay jihaadka u baxaan cidduu ka dalbado mutacayin bay ku tahay inay u baxaan oo aanay amarka imaamka diidin marka waa axwaasha uu fardu caynka noqdo cinda alistinfaar marka inta muslimiintii ama beledkoodii lasoo weeraro ama meel la qabsado dee amarkaa la bixiyo laa hijrata bacda alfatxi waxaa loo yidhi waayo dee maki kaana daara kufrin fasaarat bilfatxi daara islaamin falaa hijrata bacda dalik maki markii hore daaru kufri bahay daar gaalnimo oo dee kufaar iyo gaala haystaan laakiin markuu nebigu furtay dabadeed dee daar islaam iyo caasimad islaam bay noqotay oo markaa laga hijroon maayo laakiin qabla alfatxi baa laga hijroonayay marka hijradanna waxa weeyi waa alhijraة min makata ilى اlmadiina bacda اlfatxi laakin alhijra hijraة اlmuslimiina min bilaadi اlkufaari ilى bilaadi اlmuslimiin fahiya baaqiyaة ilى ywmi اlqiyaama in beledada gaalada laga soo hijroodo oo wadanka islaamka loo soo hijroodo xukumka hijradaasi waa baaqi sida culimada islaamka ay isku raacsanyeen ijmaac ah oo taasi waa baaqi e may baabi'in oo iminka wadamada gaalada in dadka muslimiintii ka soo hijroodaan oo waddamada islaamka u soo hijroodaan si ay diintooda si ikhtiyaaro xurriyada ay u ogaan oo ugu dhaqmaan waajib weeyaanoo waajibkaasi ma gu'in walaakin jihaadun waniyatun imaamu nawowi waxa uu yidhi halkaa markuu fasiraya walakin jihaadun waniya macnaahu ana taxsiila alkhayri bisababi اlhijrati qad inqaطaca bifatxi maka laakin xusuluhu biاljihaadi wاniyati الsaalixati wuxuu yidhi imaamu nawowi yacni khayrka in lagu soo xasiliyo dee hijrada maka inta laga hijroodo madiine loo hijroonayo yacni khayrka ku soo xasilaya hijradaasi wuxuu ku go-oo ku dhammaaday maka markii la furtay laakiin iminka khayrku wuxuu ku xasilayaa buu yidhi jihaad iyo niyo wanaagsan oo khayrka la niyoodo si loo sameeyo qaala wa fiihi xasun calaa niyati alkhayr wuxuu yidhi waxaa kaloo xadiidka ku jirta boorin laysku boorinayo khayrka in la niyoodo wa annahu yuhaabu calayha niyadaa wanaagsanna in layska abaalmarinayo oo inama alacmaalu binniyaat oo ruuxu wanaag hadduu niyoodo xataa haddaanu samayn niyadaa wanaagsan ajarkeedii iyo abaalkeedii waa uu qoranya hadduu sameeyana dee iyadoo camalkii libin laaban ayaaba loo qoraya marka laa hijrata bacda alfatxi hijro laga hijroonaya maka oo madiine loo hijroonayaa ma jirto bacda alfatxi furashadii maka la furtay dabadeed walaakin ha yeeshee jihaadun jihaad baa jira oo ma gu-in aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama waniyatun iyo niyo oo khayrkiiyo wanaagga la niyoodo faida stunfirtum marka laydinka bixitaan dalbo ee imaamku idinka dalbo inaad jihaadka u baxdaanna fanfiruu jihaadka u baxa wallahu aclam